mahad gaara waxaan u celinayaa sarkaalka ugu sarreeya hay-addaas ee u fadhiya qaabilsan soomaaliya iyo somalilan oo nairobi ka yimi siday nooga soo qayb gasho furitaankan xafladan xodan xasan oo ah agaasimaha ku-xigeenka xafiiska hay-adda nairobi fadhida aqoon gaarana aan u leeyahay xodan hodan marka ugu horeysa waxa weeye sarkaalka ugu sareeya halka yimi u s i d waxa weeye aqoon gaaran ulaya hodan california iskureer california california wada joogi jiray hodan at the same time waa gabadh reer somaliland waana sarkaalka ugu sareeya waxaa halkan isaguna fadhiya mr steve smith oo isaguna qaabilsan mashruucan dai oo halkan isaguna inala jooga waxaa jirta gabadh laydhaha mary bes oo mashruuca u qaabilsanayd u s a laakiin ay u suurtageli weyday inay nairobi maanta ka timaado waxaan liili mahad gaara u celinayaa injineer cabde injineer cabdime injineer cabde waa injineerka from a to g mashruuca suurtageliyey ee injineer electrical takhasuskiisu electrical yahay mashruucana xiri hawl weyn ka geystay suurtageliyeyna inuu maalinka maanta khibradiisa iyo aqoontiisa uu kaga shaqeeyo oo maalinka maanta uu suurtageliyo aada iyo aada u mahadsantay cabse waxaan u mahadnaqayaa muxuu ahaa dhalinyarada dai localka ah ee ka shaqeynaysa mashruucan steve smith injuro anganga where is injuro thank you very much waxaan u mahadnaqayaa deeqa ismaaciil where is deeqa deeqa aad baad mahadsan tahay waxaan u mahadnaqayaa xibsi faarax oo isaguna yimi oo howlgeen howlweyn ka geystay waxaan u mahadnaqayaa godis power dhallinyarada somalilandarka ee mashruucan dhisay isaga sheekada golis waa dhalinyaro reer somalilander oo mashruucan aynu maanta fadhiidada madaxweyne inoo furay dhismaheeda leh waana mashruucii ugu horeeyey hawe ee mawtay marwaxda ay sameeyaan marka runtii aada iyo aad baanu ugu faanaynaa inaynaan dad ajaaniba dowladda ka kaysano mashruucan inoo dhisay dhalinyaradeennii reer somalilan ayaa mashruucan dhisay waana kuwa waxaan aada u mahadnaqayaa wasaaradaha iyo hay-adaha dawliga ee nagala qayb galay khaasatan mahadgaala waxaan celinayaa wasiirka tuurista iyo hawada maxamuud xaashi oo aada iyo aada hawl weyn ka geystay mashruucan hirgelintiisa waidooga ka faa'iidaysaha ugu horeeya badaar marka aada u mahadantay maxamuud waxaan u mahadnaqayaa sharikadda kaah oo hawl way nagala qabtay ka qaybgashay sistamkeeda ama shabakadeedana aanu isticmaaliday iminkana mutaysatay inay mashruucii ay u hesho inay maamulkeedii la wareegtay marka maalinkan kala furo waxaan mahad gaara u celinayaa wasaaradda tamarta maamulayaasheeda ugu horeeyo agaasimaha guud saciid iyo hadee baydmaayo agaasimaha tamarta oo wakti badan iyo saacado badan ku qaatay mashruucan inuu suurtagalo aada iyo aad baan iga mahad guubmaan leelinaya mashruucani saameyn weyn ayuu ku leeyahay horumarinta tabarta cusboonaanta ee dalka somalilan waana mashruucii ugu horreeyey noociisa aynu halkan ka furro wuxuu aan ognahay muxuu ahaayey tamar jaban waxa weeye oo la awoodi karaa inay tahay muftaaxa horumarinta ee daldal walba laleeyahay haddii aan tamar jaban aada haysan dalku hor ugu mari maayo waxaynu la soconnaa qiimaha uu inugu joogo korontadu inuga joogto waynu la soconaa somalilan waxay ka kacdaa daalar iyo shan iyo labaatan senti bay ka kacdaa waxa ay ugu maleeyaa oo loo maleeya inay tahay layd la iibsado meesha adduunyada ugu qaadisan somalilan layd la iibsado koronto la iibsado waxa la eega oo loo malaynayaa inay tahay meesha adduunyada ugu qaadisan waayo matel baan idin siinayaa etoobiya oo ilaahay ku manaysay biyo badan oo hydroelectric dhalisa waxay bixisaa meelaha qaarkood saddex senti saddex senti ayay kelowakii siisataa inaguna waxaynu meelaha qaarkood siisanaa dollar seventy five waxay ka kacaa dollar twenty five kenyado agteena intooda badan waxay ku iibsadaan twenty cent ama labaatan centi ayay ku iibsadaan inaguna waxaynu maranaa wixii dollar ka sarreeya marka halkaa waxaa kaaga muuqan karaa maadaama wax walba ay koronto ku shaqaynayaan in wax horumara la gaadayn haddii aynan koronto jabano la awoodi kara inaan helayn aynaan lahayn marka runtii ahamiyad gaara ayaa wasaaraddan tamartu iska saartay sidaynu u horseedi lahayn dalka si koronto ee la kaarmota la iibsan karo oo affordable ah ee bed qabta oo safe ah oo aan dadka dilin layskuna hadlayn karo dee joogta oo dee reliable noqon karta in la helo waxaan markaa dabeetana aanu waxyaabahaanu qabanay waxaa ugu horreeyey inaanu sharca sharci haga korontada inaanu dalka u samayno anagu de sharci samaynta maaha waxawey waanu curinay curintiisii ayaanu lahayn muddo dheerna moogtay sharciga waanu ka shaqaynaynay muddo sanad iyo bara waxaan ugu bashaareynayaa sharaa'iga korontada in mashruucaasi mxuuha heshiiskaasi uu naga gudbay oo u wareegay golaha wasiirada golaha wasiirada markaa markay dhameeyaan wuxuu gudbayaa qoladii kaasijinta insha allah markaa sharcigaas waxaan jeclahay inaynu haysano sharci dalka somalilan sida dalal kale adduunya u leeyihiin wax la yidhaaho electricity act intaan sanadkana dhammaan sharciga runtii wuxuu horseedayaa in la helo muxuu ahayey maalgashi la helo maadaama meeshii qawaanini jirto aada buu markaa bugranta u shajicinayaa waxaanu really aan isku daynay inaanu magaranaysaa u sheegno sharaa'iga korontada dhaliya ama magaalooyinka waaweyn hargeysa iyo burco inay isu tagaan oo midoobaan waayo waxa weeye markii dalka wasaara dowladdani muqtay berogeedi ahayd dhowr iyo labaatan baan u malaynaya inay ahaayeen sharaa'iga ka dhaliya korontada ee ka shaqeeya halkan burcana kadaalig intaa ileeg bay ahaayeen wax aad aad iyo aad baan markaa aan muqtay ugu wacyigelinay inay isu tagaan maanta waxaynu ognahay magaalada hargeysa dhowr iyo labaatankii shirkadood inay isu tageen oo maanta laba shirkadood oo keliya ay dalka isutagintay sameeyeen ay wada midoobeen ay cudud kala yeesheen oo markaa dabeeta laba shirkadood kali jiraan waxaanu jeclahay insha allahu dhowaan nafteeda labadaa shirkadood inay isu tagaan oo shirkad kaliya noqoto waxaa jira oo kale burco oo sharaa'ic badan ay ka shaqeeyeen korontada iyada laftoodu inay waxay isugu tagayeen ba imika ay noqotay shirkad keliya ay isugu tageen oo one service provider keliya korontada u dhaliyo magaalada burco oo la yidhaaho heko sidaasaanu jeclay caasimada inay dhawaa noqoto waxaanu isku daynay inaanu eegno inaynu ka soo jiidano tamar jaban ee hydroelectric dalka etoobiya ayaan isku daynay dhowr sheer baan wasiirka dhigayga la kulmay anigoo etoobiya waxay aada arrintaa u soo dhaweeyeen welina waanu ku hawlanahay inaanu daraasada haddii ay wax ka suurtagelayaan inaynu meelaha qaarkood haddii aynan dalka wada gaarsiin karayn meelaha galbeedka ah ee dalka etoobiya u dhow in laga soo jiidan karo tamar koronto aadu jaban oo hydroelectrica etoobiya leedahay waxaanu suunaya inaanu daraasayno dhuxul dhagaxaynu filayno dalkeena inay ku jirto sidii haddii ay dhuxul tijaariga ku jirto loo soo saari lahaa oo looga dhalin lahaa koronto waxaanu aada iyo aada u fookas gareynay oo aanu really aanu aada iyo aada isugu taxaalujinay in aynu tamarta cusboonaata ee ah waxa cadceedda laga dhaliyo iyo muxuuha dabaysha laga dhaliyo sidii loo horumarin lahaa inaanu ka shaqayno aada iyo aad baanu dadweynaha wacyigelin badan ugu samaynay ee sharaa'iga ku jira korontada waxaanu workshop badan baanu u samaynay bandhig cilmiyaad baanu u samaynay ama energy forums wax la yidhaaho inay doobtayda ay ku dhiirsadaan haddii bayad maayo sidii magaranaysa ay renewable energy wax la yidhaho ama koronta cusboonaata ay muxuutahay uga dhalin lahay koronto haddii aan fikirka ka siiyo mashruucan maanta uu madaxweynuhu inoo furay wuxuu bilaabmay dalabkiisu kii ayaa wasaaradaydu ay ka dalabtay heedda u s i d inay ku darto mashaariicda kuga qabanaysa horumarka somalilan xagga tamarta inay ka caawiso way aqbaleen waxaan kaloo ka dalabnay inay sharciga naga caawiyaan sharci cusub inaanu sameyno labadii way naga aqbaleen markaa waxaa dhacay in mashruucaasi uu ay aqbaleen oo la abroofgareeyey marka marwaxdahan qiyaasaya muxuuha dabaysha iskiilkeeda oo daraaseynaya oo shan magaalo laga sameeyey iyo mashruucan maanta aynu joogno oo korontada isagu dhalinayo markaasay aqbaleen u s i d inay sameeyaan waxaa danta looga leeyahay mashruucaasna waxa weeye inaynu macluumaad taama helo bahalaha magaalooyinka aan ku rardoognay si aynu u ogaano xoog ay kusoo horso dabayshu sida loogu talageli kari lahaa in dabayl koronto laga dhigay inaan laga dalin karin waxaan markaa oo kale aanu uga jeednaa inaynu shicibweynaha u bandhigno tusno inay suurtagal tahay in tamar koronto jaban laga dhalin karo dabaysha iyo hadayba qoraxda ee cusbanaatay in laga dhalin karo ayaan ugu talagalnay waxa kale oo mashruucani unaga faa'iideynayaa inaanu tababar uga dhigno muxuuhaayey farsamo yaqaanada wasaaradda ee tamarta iyo farsamo yaqaanada sharaa'iga sida buunka gaarka loo leeyahayba labaduba inay khibrad ka helaan haddee beeg maayo waxaa kaloo aan ugu talagalnay inuu soo jiito maalgashi dheeraada oo markaa lagu hirto oo laodhan karo waxaan waa laga shaqayn karaa marka mashruuc markii labi kun iyo two thousand twelve la abulgareeyey waxaan iska kaashaday wasaaradda macdinta iyo tamarta wasaaradda duulista hewada iyo guriyinta iyo gaadiidka oo mashruuca markaa waxaanu isla qaadanay in airboortka laga dhigo waayo airboortka waxa weye muuqaal weyn buu leeyahay waxaanu hahdii airboortku mashruucaasi uu dhammaystirmo oo uu si fiican u shaqeeyo in cid walbada arkiso multiga international marka la yidhaaho kugu shaqeeyaa tamarta cusboonaata ama weyn power kugu shaqeeyaa in cid walba ku dayin doonto markaa taasina way suurta gashay oo innaga maanta u fadhidaa furitaankiisii waxaa kaloo jira bahalihii malwaxdaha dega magaalooyinka aanu ku ragnay kadib way shaqeynayaan macluumaadkii bay keenayaan marka haddii maanta aynu sanaa burco ama berbera ama magaalada kale ama boorame muxuu ahaa sameeya mashruucan oo kale macluumaad taama ayaynu haysanaa aynu ku guuro mashruucan marka haddii aan wax yar ka taabto waxaa dhismihiisa lahaa sidaa idinku sheegay golis energy oo kambani maxaliya oo loo kala oo mar hore aynu tusnay kormeeridda dhismaha waxaa lahayd wasaaradda tamarta runtii waxyaabo badan caqabadaad badan baa naga soo qabsaday mashruuca ugu horreeyey sidooda oo kale ah wax khibrada umaynu lahayn dal ahaan iyo wasaarad ahaan runtii markaa caqabada badan ayaa laga soo mooday iminkana waxaa really aad aad ugu faraxsanahay in uu airbortka cigaal international tamar jaban oo nadiifa oo aan bayaadeena waxba yeelayn ay maalinka maanta u gudbiso halkay ka qaadan jireen kaa tabartii hore oo ku joogtay dollar iyo twenty five dollar iyo shan iyo labaatan centi maanta waxay ku heleysaa airbortku lix centi ayay ku heleysaa tabarka waana kakarfaa'iidaysta weyn buu noqonayaa sidaan hore idinku sheegay waxa weeye tabarta korontada halkaas ka soo baxaysaa boqolkii lixdan ilaa boqolkii siddeetan waa dheeraad oo waxaa loo gudbinayaa kaah baa loo gudbinayaa inay uqaybiso oo ka iibiso muxuuha macaamiisha xaafadahan u dhow airbortka mashruuca markaa waxaa maamulaya waxa la yidhaha public private partnership oo isugu jira wasaaradaha arrintan khusayso iyo private party oo imika ka aha oo mashruucaas isagu noqonaya mashruucii kambanigii ka shaqaynayey mashruuca waxaa loo bandhigay standar baa loo bandhigay markuu dhammaaday inaanu u dhiibno cid awood u leh inay bahalkaa dhangareeyaan oo beedgareeyaan markaa sharaa'igii tamarta korontada ayaanu martay sandarka loo qadimay waxaa markaa ku guulaysatay oo markaa noqonaysa obreetarka ama maamulaha mashruucan laga bilaabo maanta sharikada kaa aad iyo aad baan uga madcelinaya hawlihii ay kasoo gashay waxaa sidaa idinku sheegay mashruucan isagoo mashruuc u shaqaynaya inuu koronto u dhaliyo airboortka iyo wuxuu kaloo noqonayaa training center meel lagu tababaro muxuu ahaayey farsamo yaqaanada runtii faa'iidada laga helay mashruucan waxa weeye in laga shidaal qaato oo sharaa'ib badan dubaba ku daydaan in haddee beed maayo ay laga curin karo koronto laga curin karo dabaysha iyo cadceedda laga curin karo marka waxaan ogahay asii saddex saddex mashruuc oo socda mid berbera-ah iyo laba barigaaba inay socdaan markii ay maqleen arkeen dhooda ku arkeen mashruucan cigaal international inay socda inay bilaadeen dhaabay suginba oo ay ka socoto berberada indhuu ka dhammaanayso mxuha labada saddexda maraxuud lagu rakibay laba ay labana mugnaysa laga wado bariga laga wado marka runtii mashruucdaasi runtii wuxuu noqonayaa muuqaal dheer buu yeelanayaa dalka sidaan jeclahay meelo badan ayaynu ka arki doonaa in mashruuca kan oo kale ah uu private sectorku ama dawladduba haddee baydmaayo muxuu ahaay gasho marka najaxan aynu ku najaxnay mashruucan waxaan riili farayaa aan leeyahay ama ka dalbaya u s i d inay naga caawiso aanay halkan kaga tegin mashruucan labada sane soo socda inay nala ogaato mashruuca waayo waxa weeye de waxaynu ugu cusub technologygu dalka uu ku cusub yahay learning curve-kay weli sare ma meel sare uu gaarin inay inta really ay qacad noo fadhiisanayso inay nala ogaadaan haddii wax naga jabaan iyo haddii magarata aanu cawgo dheerada u baahno mashruucan isaan nooga nooga kala daadan inay nala ogaadaan waanu jecelnahay waxaanu jecelnahay oo kale inaanu ka dalabno hay-adda u s a in maadaama mashruucayna jaxay inay haddee bayd maayo nala eegaan mashaariic kalo iyagoo la mid ah inay magarata inasoo mugtayna nafadgareeyaan waxaanu riiri isha ku haynaa wasaaradda ee warfaafinta ayaanu aad iyo aad isha ugu haynaa mashruuca ugu horeeya aanu helno ee tamarta cusboonaata waxaanu doonaynaa inuu noqdo wasaaradda warfaafinta sababtu tahay wasaaradda warfaafintu tamarkooda aad iyo aad u fara badan bay u baahan tahay transmiteradeeda iyo mashiinadeeda aad iyo aad bay u cunaan tamarta koontada u cunaan dhul aad u ballaarana way haysataa buuna way saaranta marka waxaa la geli karaa soorartii qoraxda iyo tii dabaysha labadaba oo labadiiba iscelinayaan oo iscaawiyayaan ayaa haddee bay baayo la samayn karaa markaasaana insha allah waxaanu isleenahay haddii aan mashruuc ka helo u s a cid kale ka helo inaan mashruuca mugaranata aanu hirgelino waxaanu kaloo aanu aan ka dalbaynaa somaliland development fund oo wasiirkii qorshayntu noola fadhiya maanta inuu ilgaar ku yeesho noo yeesho mashaariicda tamarta in maalinka maanta marka haddii been maayo laga wada hadlay maxaa la fadgaray kara maxaa maxaa ahamiyada maxaa weliwaada inaynu aragno energygu inuu dhiiri halgoono weyn yahay oo muhiima oo aynu magarta sida biyaha iyo wadooyinka uu la dhigmo oo dalkan aanu hore u marin haddii aanu tamar filan oo jaban oo la awoodi kara aanu yeelan waxaan ku soo xeeyaa hadalkaygii madaxweyne aad iyo aad ood umahadsan tahay inaad halkan maanta waktigaada qaaliga nala qaadato ood mashruucan muhiimka nala furto aad iyo aad waxaan uga mahadcelinaya marka sharafka ka soo qayb gashay dabadii gudaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu